warka guud ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobe ee ka socda magaalada new york ayaa arrimaha sanadkan culayska la saaray waxaa ka mid a arrinta qaxootiga caalamka haddaba caasho ibraahim aadan caashicuud oo ku sugan magaalada new york ayaa waraysi arrintan ku saabsan la yeelatay guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha ee soomaaliya axmed daahir cabdikariin nuur oo ka mida madaxda shirka ka qaybgelaysa waxaynu ugu horreyn weydiisay waxaa looga hadlay shirka gaar ahaan dhinaca kan ka socda golaha guud ee ku saabsan qallaasyaha haysta qaxootiga caalamka
wuxuu shirkani daba joogaa shir shan bilood ka hor istanbul lagu yeeshay oo wall humanitarian summit ahaa kanna arrinta qaxootiga iyo tahribayaasha ayaa looga hadlayey delegation oo wasiirka arrimaha dibadda hogaaminayay ayaa soomaaliya ku matalayey shalay oo dhan waxaa head of stateska madaxda iyo madaxweynayaasha dowladuhuba ka hadlayeen oo dowladda soomaaliyeedna wasiirkeedu ka hadlay ilaa saddex qaybood arrinta qaxootiga soomaaliyeed iyo ka hadalkeeda waxayna salka ku haysaa dhibaatadan inay noqotay dhibaato caalamiga goloobalah si samafal ama deg deg oo emergencyna aysan ahayn wax lagu xallin karo ee dhinaca horumarka ama developmentiga waxa la yidhahda ee dhinaca humanitarianka ee emergencyga sidii loo kulmin lahaa oo xaaladahan qaxootiga ay u noqon lahaayeen mid la cirib tiro ma sahlana dhibaatada adduunkana waad la socotaa siday ugu soo korortay qaxootiga soomaaliyeed kan yeman arrimaha turkiga kenya xaaladahoodu waxay ahayd mid madax kasta iyo madaxweyne kasta ee meesha istaaga uu carab ku dhufanayay waxaad axmed daar ka warantaa qaxootiga ugu badan ee hadda caalamka ama dhegaha caalamka indhaha caalamka ay ku jeedaan waa qaxootiga ka imaanaya dalka siiriya ee dagaalada ku soo barakacaya waxaa soo xigay iyagana qaxootiga dalka suudaan soomaaliya sidee looga soo hadal qaaday iyaga xaqiiqan soomaaliya ma dhicin nin qof madaxweyneah oo hadla oo aan xusin waxay noqotay weliba si gaar ah dhacdooyinkii u dambeeyey ee baryahan soo cusbanaanaya ee ahayd dhadhaab waa la xirayaa dowladda kenya dadka inay ka baxaan bay rabtaa in carabka lagu dhifto in la xaqiijiyo xuquuqda iyo dignitiga iyo sharafta dadka qaxootiga aysan noqon kuwa la khasba marka ama annaga ha noqoto oo aan lahanahay wasiirkana arrimaha dibadda uu xusay dadkeenna waa rabnaa inay noo soo noqdaan ama si caama dhibaatada qaxootigu dhaqaale ahaan bulsho ahaan nabadgelyo ahaan way saamaysay dowladaha ay u soo qaxayaane ha noqoto mid globala loo soo wada jeesto wax laga qabto sidaas ay ahayd xerada qaxootiga ugu weyn ee soomaalida ay ku jirto waa dhadhaab dalka kenya ku taalla waxaa marro badan lasoo hadal qaaday in la xirayo waxaa jira dad fara badan oo soomaali ah oo weli sii cararaya oo dalkii ka baxaya oo badaha ku dhammaanaya waxaa tahay guddoomiye hay-adda qaxootiga qaranka maxaa dadka u haysaan dhibaatadan hay-ad keligeed ma aha midaa wax ka qaban karto laakiin haddaan qorshaha iyo qaabka ay soo marta wax kaaga taabto shan iyo tobanka bishan hadda nairobi baa shir lagu yeeshay heshiiskii saddex geesoodka ee la daba joogo dowladda soomaaliyeed dowladda kenya iyo hay-adda u n h r ka halkan shalayna xataa high commissionerka hay-adda qaxootiga iyo ku-xigeenkeedaba kulan kooban ayaan la yeelanay waxaana soo socda oktoobar shir kale ee ay tahay in tarbartid commissionka waxa la yidhaahdo guddiga maamul arrimaha qaxootiga ay yeelan doonaan mar kale kulligood macnaheedu waxay tahay ha la isku diyaariyo dadkan sidii wax loogu qaban lahaa dadka ayagaa raba dhadhaab waxaa ku sugan weli dad isqoray ee u socda soomaaliya ee raba in lasii gacansiiyo sii baxidooda keliya iska dhaaf in la yidhaahdo waa la xoogayaa waa la bixinayaa way jirtaa hal dhibaato oo aad ay dowladda soomaaliyeed maamul goboleedyada sida jubbaland oo aad ugu badan iswa oo koonfur galbeed ugu badan aad uga hadleen war dadka la soo bixinaya waxa loo qabto yaan la soo dirin dad farabmaran waxaa dhacday dad yimid oo dhadhaab ka yimid oo xoryihii barakacayaasha ku biray kuwa barakacayaal kaama gaarkood samaystay marka arrintan ah war dadka waxa lala qabto waa mid jirta arrintan ah kenya in loo mahad celinayo labaatan sano iyo shan labaatan sano in ka badan ay qaxootiga haysana waa in jirta marka lamana diidin lamana xoogayo arrintaas waa wax communikeygana ka soo baxa annaguna hadda hadalladana ku jirtay ee dadkan addanweynuhu gacan ha nagu siiyo wax mashaariic ah ee lala qaban karo mashaariic dhowra oo fara badan ayaan ayaan ayaan isku dubaridnay axmed waxaad ka warrantaa intaanan ka soo noqon gudaha dalka soomaaliya waxaa jiray qaxooti iskood isu qoray oo volunteeris ahaa inay ku soo noqdaan gudaha dalka soomaaliya oo xeryaha qaxootiga ka soo baxaya oo meel dhexe lagu joojiyey oo maamulada qaar ay joojiyeen oo loo diiday inay gudihii dalka galaan madaxdiina ay sheegayso in dadkaasi ay faramaran yihiin oo intay xero ka soo baxeen haddana inay xero kala galaan ay macquul tahay marka maxaa keenaya in qof xero qaxooti oo dal shisheeye ku yaalla ka soo baxay inuu haddana xero kala galo oo aan loo ogolaan inuu dalkii dalkiisii ahaa oo dhinac ka raaco uu meeshuu doono ka dego horta annaga ma hayno dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada midna weliba sida jubbaland loo xuso cid dhahday qof soomaaliya kuma soo noqon kara dalkiisa si rasmi ma jirto arrinta cabashadaa waxa waaye war dadkan la soo celinayo adduunweynuhu lacag badan ayaa magacooda lagu qaatay wixii dadka ha la siiyo dacwaddu waa meeshaas macnaheedu marka ma aha ma ogolin dadkii aad baa looga hadlay maamulka jubbalandna waa lala hadlay hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobey u n h r-ka iyo kulamo badan baa yeelnay trabarted commissionka waana ku sheegay brobaganda ayay aad ugu badan tahay arrintani laakiin dhabta ah inaan dadka wixii la siin ay mudnaayeen way jirtaa isku soo duuduub nolosha dadku in badanna waan sheegnaa ay ku haystaan dhadhaab maxaa u diiday inay xataa barakaco oo waxay rabaan noqdeen dadka soomaalida ay wax la qaybsadaan dhowr iyo toban milyan oo soomaalida ayaa gudaha ku jira dadkaas bay ka mid yihiin ma noloshooda qaxooti bay ku dhammaysan lahaayeen waxaad ii sheegtaa markaa dadka qaxootigae soo noqonaya xeryahan qaxootiga ka soo noqonaya adinka qaabkee rabtaa inaa wajahdaan ma in xero kale ay galaan oo barakacyaala mise in la dagaameeyo dadkii oo dibudejin loo sameeyo ilan dalkoodii bay ku soo noqonayaan maya wax wax la yidhaahda xeraha laga soo baxo xeraha la gala ma jirto dadka maalin kasta magaalada muqdisho waxaa yimaada asbuuc kasta saddex ilaa afar diyaaradood oo saddex boqoloo qof in ka badan wada way jiraan dadkaas dad ka mid ah oo xeryo barakacayaal ama nolol xumo dhibaato saamaysa weliba sida gaarka waxbarashada ugu daranaya ilmahooda qorshaha ah hadda dadka soo baxaya waxaa heshiisku yahay backage initial wax la yidhaahdo oo dadka waxay markaas saddex bilood oo kaleto cunto ay heli karaan ku noolaan karaan sahadeedu safar diyaarada iyo baawur mid ka ha noqotee in la siiyo laakiin mashaariicda hadda aan ku fakarayno aan soo bandhignay oo aan aan wadanno waxaa ka mid ah arrintan dadkan soomaaliya wakhtiga abaaray dhacay toddobaatan afartii waa la ogaa sablaale kuntuwaarey iyo dajuuma iyo kulli waxaa lagu dejiyey dadka dadka soomaaliya dhaqan ahaan waa wax yaqaanaan oo ay qaban karaan guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha soomaaliya axmed daahir cabdikariin nuur oo ka mida madaxda ka qaybgalaysay shirka golaha guud ee qaramada midoobey iyo kulanka lagaga hadlaya qaxootiga caasho ibraahim aadan caashicuud ayuu u waramayey